wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa boqol geed oo loogu talagalay in lagu beero isbetalka luglow ku wareejiyey hay-adda gifty of the givers munaasabadan dhirta lagu wareejinayay ayaa sidoo kale waxa uu wasiirka ka qayb qaatay dhirbeeridda isbetalka iyadoo uu ujeedka yahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee ah cagaarinta deegaanka si loo helo deegaan caafimaad qaba agaasimaha waaxda dhirbeerista wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka jubbaland maslax cumar ah ayaa madasha ka hadlay alxamdulilah rabbi caalamiin wasalatu waslamu calaa rasuulillah waxaa sharaf inoo ah maanta inaan soo gaarnay deegaanka istanbul luglow isbitaalkan oo runtii hay-addan gift of givers maanta maaragtay ayaan soo gaarnay waftiga waxaa hogaaminayay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada mudane cadiid xaaji sulaymaan iyo maxay dhahdaa gufuud kala duwan ujeeddada waan maarata safarka annagaan meeshaan kusoo gaarnayna wuxuu ahaa isbitaalkan oo runtii loogu talagalay dadkan ku nool deegaankan buulobartire iyo luglow istanbul inay ka faa'iidaystaan caafimaad ahaan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ayadoo marka maaragtay roolkeeda qaadanayso waxay maanta soo gaarsiisay isbitaalkan maadaama uu isbitaalka uu cusub yahay wax dhirna horey aysan u jirin in maaragtay lixdan geed boqol geed sorry cafwan ayay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ugu deeqday barnaamijkaasna waxaa iska kaashaday annaga oo wasaaraddii deegaanka isbeddelka cimilada ah iyo hay-adda gift of givers oo runtii maaragtay isu xilqaantay inay isbitaalkan iyo maaragtay bulshada inay ayadana u khidmayso waxaan leeyahay marka maxaa dhahdaa dhammaan wafdiga anigu aan qayb ka ahaa waxaan indhendheen iyo kurgal aan usoo gaarnay deegaankan isbitaalkan iyo inaan ogaano bal xaaladiisa guud kadibna inaan ogaanay baahida isbitaalka uu qabay ee ahayd inuu dhir inuu helo saan ogsoonnahay waxaa jira isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladana waxay keentaa dabeelahan faraha badan oo dhacay waxaa loo gaashaaman karaa in la helo dhir fara badan oo deegaanka lagu qurxiyo kana hortagto dabaysha iyo waxa loo yaqaano soil erosionka marka insha allahu tacaala ujeedada marka aan u nimid waxay ahayd inaan dhirtaas inaan soo gaarsiino isbitaalka boqolka geed ah wasaaraddu xaafadaha luglow oo dhan iyo maarata guryihii cusub oo dhan horey u dhiraysay inta hartay hadda weli xargaan laga jirana dhirteedii waa u diyaar xaruntii kobcinta ee dhirta ayaa dirs la tahay oo nasiib ay u yeelatay marka waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaan kusoo dhaweynaynaa marka inay nagana guddoomaan dhirtan maaragtay hay-adda gift of givers walaalkay cabdisalaan insha allahu tacaala ayaan leenahay kusoo dhawaada wada shaqayn wacan hay-adda waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo isu xilqaantay oo runtii deegaanka iyo dadka bulshadaba ay lafdhabarka ugu tahay inay maaragtay wax u qabato annaguna ka wasaarad ahaan wixii aadin ku tari karno garabkiinaan taagannahay wixii ugu horreeya maanta idinkeenana waa dhirtaas oo ah boqolka geed oon ugu talagalnay inay idinka difaacdo qorraxda dabaysha iyo bilicda inay qayb ka noqoto marka soo dhow soo dhow insha allah